bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waana wanaagsan sidaad u dhantiin dadka hawada naga dhagaysanayo waa toddobada bisha sagaalaad ee sebtembar sannada labada kun iyo siddeed iyo tobanka qarniga koob iyo labaatanaad sanadkiisa siddeed iyo tobnaad bishiisa sagaalaad ku soo dhowaada barnaamijka xiisaa iyo kalgacalka lahaa ee
ima qashii imadadaari
waa tahay mar kale waxaanahna jimco wanaagsan galabta hadda madaxa waxaan imanayaa een, bila- ee, sports baad wada kubadbad u diyaar galowday aad iyo aad maya Mm.
funaanadana hooy macaana ku qoran kolle Em.
waad ujeedaa saafila waayahay anaga waxaan bers- anaga waa inaan beri soo qaata aaba qaraaray aad iyo aad aabe qaraar maaha ilaan ilaa aniga anigu da- Aabuhu noo ilaa macaya aniga anigu intii waan isku hayn weligeena Mhm.
Em.
maya aabe macaana kari waa jimcaha ay howlaha dadku ka nasanayaan dabcan ciidna ay tahay ciidaha islaamka ah Een, farsamada laakiin waxaa anaga waynu shaqaynaynaa waanu shaqaynaynaa dee waraafinta umahan iyo fasax iyo ciidtana umahan si Em, wanaagsan farsamada qaybta waxaa jooga- casharada ayaa farsamada la barnaamijkana galabta.
wadajir waxa udiran doorinaya hadduu eebaraale ka noqdana sii wadi doona haddii allah wada sirle ogolaado xamdi cabdilaahi xuseen iyo iyo cabdisalaan cali wataan daacad
een, maxaad galabta noo haysaa kollay kaalinta sugaaneed ee waajibka ahayd ee naga sugayeen inaynu barnaamijka ku daahfuranno Mhm.
ayay dhegta usoo taagayaan sidaan filaya heesta ammaan waa ammaantaada axmed mooge liibaan iyo xaliimo khaliifa magool ayaa qaadaya miraale waa xuseen ow faarax laxankana waa cali qarshe kun sagaal Cabdi- boqol- cabdilaahi qarshe.
cabdilaahi qarshe aan idhaahdee hadal hilmaan kuma jiro kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalka ayuu kaadka radio muqdisho soo galay kabog shawaca
dabcan waxaa yahay qaybkaas riwaayaddii caanbaxday ee la ohan jiray hobal iyo ibliis
waataa marka kaalminta sugaaneed aan idiin ciyaarin axmed mooga liibaan dabcan heeskaasi ammaanta maxaa ammaantaada maxaad ku dooratay yani in- maadaamay dumarka ammaan jecel yihiin Si wanaagsan.
qaabkaas usoo qaadata aa marka kaalimaha sugaaneed markay axmed mooge iyo xaliimo khaliifo kaleeto Mhm.
kala talantaalinayaan
diinkii arooriyo cadceedi adduunkaay diinkii arooriyo cadceedi adduunkaay ana arag sidaada ana arag sidaada iimaanka deeqde
maxaan kugu idhahdaa allaha kuu dambeeye ammaantaada inayay yar baan ka sheege waxaan kugu asteeya allah kuu dhameeyey
sidii oogta waa beri aylaysiya dunuubko sidii ubaxa beeraha udgoonkii adduunkay sidii oogta waa beri aylaysiya dunuubko
sidii ubaxa beeraha udgoonkii adduunkay wixii uur laka gubay wixii uur laka gubay afka lagama dowre
ruuxii ibtila qaba ruuxii ibtila qaba lama aamusiye
ammaantaada inayo ayar bani ka sheege maxaan kugu idhahdaa allaha
allah ku dhameeye
sidaan ku ogsanahay aamankii adduunko
sidaan ku aqoonsanayd asluubtii adduunkay sidaan ku ogsanahay aamankii adduunko
sidaan ku aqoonsanayd asluubtii adduunkay
adan iyo xaawa adan iyo xaawa adhinta lagu abuure
iyaga jacaylkii iyaga jacaylkii u adkaysan waaye
amaantaada aynayo ayar danka shige maxaan kugu idhaahdaa allah kudambe
ammaantaada inayay yar baan ka sheegay waxaan kugu asteeyaa allah ku dhameeye
aniga iskeenien awgaskiya dulunko
inagay saroosiye hayaankii adduunkay aniga iskeenien awgaskiya dulunko
inagays aroosiye hayaankii adduunkay
arrawe laybixi arrawe laybixi ana kubaraade
odaybi qaygu sheeg odaybi qaygu sheeg amba kuma ilaawine
amaantaada aynayo ayar banka shige maxaan kugu idhaahdaa allah kudambe
ammaantaada inayay yar baan ka jeeday maxaan kugu
naxariista janna allah ka waraabiya axmed mogo liibaan iyo xaliima magool bay ahaayeen dabcan labada fanaan ilaa iyo na- naxariista janna ka waraabiya toddoba sannadood bay kala dambeeyeen waa labada fanaan ee ku wada jiray riwaayadii hobal iyo ibliisa kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdankii si wanaagsan
waa tahay xaji cusmaan faarax dibado heeskaaskalaayla isna allah u naxariisto ayaan leeyahay radiyo muqdisho ayay du nagala socotaan oo dabcan wejigiisa hore ee dhanka suugaanta aynu ku jirno horta xamdi adigu hees Intaan.
wanaagsan horta adigu hees wanaagsan oo cajiib ayaa soo qabatay haadiya laakiin waxaan u malanaya inaanan kaa liidan doonin hadduu ebraal Eh.
marse intaydan gaarin Hmm.
kaalintaa suugaanta aadan qaybteeda ka ciyaarin Mhm.
waxaan jeclaan lahay een, warqad dhalashaa haye soo dahad waa tahay tahniyad dhalashaa ah waxaa diraya ayaa la yidhi dhammaan reer cabdiraxmaan cali sheekh axmed iyo ayuub cabdiraxmaan cali sacdiyo cabdiraxmaan cali cabdiqaadir cabdiraxmaan cali fayse cabdiraxmaan cali khadiijo daahir warsame iyo maymuuna cabdiwahaab diiriye cabdulaahi muumin jaamac warsame xalana warsame ilyaas cabdulaahi cali cabdi qays cabdi khaaliq ay yidhaahdeen dhammaan dadkani waxay tahniyad dhalasho farxad leh ay u dirayaan ay yidhaahdeen maxamed cabdulaahi cali iyo sacdiye cabdiraxmaan cali oo wiilogu dhashay ay yidhaahdeen degmada warta nabada kole taanu kusugan degmada ahay.
wardhigle Ah, wiilkaasna waxaa loo bixiyey ay yidhaahdeen cabdulaahi maxamed cabdulaahi cali waxaana leenahay nasoo barbaarminkii noqda dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca waa Aamin.
tahay nimadii kusoo ciyaarayaana waxaan galabta usoo qabanaya dhegeystayaasha xamdaay Ahaa.
hees aan filaya fariin caashaq inuu xambaarsan yahay yani qof kasta Waa oo u tahay.
nugul qof kasta oo u nugul jacaylka Haa.
ayuu heeskaasi dhab u saameyn doonaa waa gal- laakiin haddii lala wado waa ka
Eh, riwaayadii bay waxay isla ka mid wada ah allahana tuseen Mm. riwaayadii bay ka mid ahay la odhan jiray talo iyo tallaabo kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdankii dalkan jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaliya lagu soo bandhigo maxamed maxamuud yaasiin dheeg ayaa heeskaasi iyo riwaayaddaaba lahaa si wanaagsan laakiin labada actar ee riwaayadda ugu qaalisanaa ama ugu cajiibsanaa Ha.
ayaa heeskana qaadaya waa taa heeskana marka kulligiis waxaad leedahay dhankaygana kaama liitiye talantaaliga aan Ah, wada aad iyo aad barnaamijka qaybihiisii hore weliba hal fanaan ayaan kula wadaagayaa oo heeskii aadamka soo qaatay ku jiray ayaa kana ku jira ha yani waa gabadhii lahayd ama sideeta magacii boqoradii codka jannay raxmalaasi xalima magool ha heeskaasi markaa een, runtii yani Mhm.
markaad magaciisa eegtid ha yani si dhab ah oo aan miisaanayn yani Waata.
miisaanka ka fog ayaad u jeclaanaysaa waa taa yani mid kamid a xabuubka ama midhaha dalkeena ka baxa ama caalamka ee aadka lagu jecel badan yahay aad iyo aad ayaa loogu magac daro layidhi sida canabka beeraha ha maanaa labadhi sida geleyda lama mar odhan baa aan markii inta heesaha soo xulayna madaxa u sii ruuxaysaa u jeeday ama ama- ma- ma arkaysid aad iyo aad Iyada ay ku marka waxaan maqnaa.
jeclaan lahay Mhm.
in erayada la wadaagtid adiguna de anigu madaxa ruuxay ka hodhe Ah.
adna waa inaad day ruxdaa
waa tahay dhege ma qalaboon
sida canabka biira ama kayn caleeni sida canabka biira ama kayn caleeni العذار قسيم عليه adiyo gar loo gubay asubkii ku yaalo awsubardiyayso daqimaate cawo xaale ama ciil bixinaha calafnimo ku siiyo iskasila wadaago sila rawaysa cawo xaale ama ciil bixilaha calafnimo ku siiyo iska kula wadaago sila rawaysa gudaha ku yaali habarihii lafiya adhiyo laafiya cadilkii kuma ila doonaba jilan yahay tin iyo cirige cadka ku dhameeyo ee dadka ilaashiyo
waa tahay halkaas aan kaga imaana heestii ay ku wada luuqeynayeen allaha u naxariistay xaliimo khaliif magaal iyo
fanaankii maxamed axmed kulli allaha u naxariisto oo oryada iyo miisiga uu lahaa doona wuxuu ahaa cabdisalaam cali matar daacad oo Way.
filaya wayo dhankaaga halaha dhegeystayaal taaniyadaasi marka gacanteeda kusoo dhacdo reer cabdiraxmaan cali sheekh mad baa dirayo ayuu cabdiraxmaan ay ka mid yihiin cali iyo sacdiya cabdiraxmaan cali iyo cabdiqaadir cabdiraxmaan cali iyo faisa cabdiraxmaan cali iyo khadiijada daahir warsame iyo maymuun cabdiwahaab diiriye iyo cabdilaahi muumin jaamac iyo warsame xalane warsame iyo ilyaas cabdilaahi cali iyo cabdiqays cabdi oo ah, cabdiqays cabdiqalif dabcan inay tahay aan jeclahay waxay wada jir u dirayaan tahniyad ay maxamed cabdilaahi cali iyo sacdiya cabdiraxmaan cali dhalashada wiilkooda maxamed cabdilaahi oo ku dhashay warta nabadda ilahi waxaan ugu rajeynayna inuu noqdo inankaasi wiil la soo baxaa dhaqanka iyo dabacadda wanaagsan ee waalidka isaga dhalay aamiin aamiin ayaan leeyahay kolle dhankayga ayaa kaalimaha sugaanta laga sugayahay waxaad iiga barateenba Mhm.
inkastoo lamaanihii aynu ku bilaabno barnaamijka qabihiisii hore Mhm. maxaa soo wadaa markan waa cabdulaahi cali cabdi cali bacalwaan aan iraahday heestiisii eri go-aan maxamed cabdilaahi ciise sanguud baan ku xasuusanayaa oo erayada sameeyey dabcan kun Mhm.
sagaal boqol iyo todobaatankiina kaydka radio muqdisho ayuu soo galay
ruuxu ka aslu badan adduunyada ma joogo
ka tiriyo afarta iyo tobanka in yari kuma dheerin cardo ruuxu ka aslu badan adduunyada ma joogo aynigaaga tiriyo afarta iyo tobanka in yari kuma dheerin cardo waxaad iga abbaartay ubogii wadnaha iyo sababada agtoodiyo ardaaga u dhaaxeeyey ardo waxaad iga abbaartay ubogii wadnaha iyo sababada agtoodiyo ardaaga u dhaaxeeyey ardo eri go'an aygaga dhaqaaqine eri go'an aygaga dhaqaaqine eri go'an aygaga dhaqaaqine eri go'an aygaga dhaqaaqine abal dhigato dumarkana caadigo ugu hore abal dhigato dumarkana caadigo ugu hore ruuxu ka ammaan badan ama lagu agdhigayo uur laguma qaadinu addi kama dhaqaaqinu gacmaa kama adeegin ardo ruuxu ka ammaan badan ama lagu agdhigayo ur laguma qaadinu addi kama dhaqaaqinu gacmaa kama adeegay cardo waxaad aqal ku leedahay eebadu ku mudan tahay adhaxda iyo feeraha iliinka u dhaaxeeyey cardo waxaad aqal ku leedahay eebadu ku mudan tahay adhaxda iyo feeraha iliinka u dhaxeeyey cardo eri go'an aygaga dhaqaaqine eri go'an aygaga dhaqaaqine eri go'an aygaga dhaqaaqine eri go'an aygaga dhaqaaqine abal dhigato dumarkana caadigo ugu hore abal dhigato dumarkana caadigo ugu hore inaad tahay indhama aanan saarinu asxaabtii dabadeed ifkaa laguma sheegin cardu ruuxu ka aqoon badan siday aniga ila tahay indhama aanan saarinu asxaabtii dabadeed ifka laguma sheegin cardo waxaan ku ishaaray albaabkii jannada iyo udgonow rasuulkiyo ilaahay agtiisii cardo waxaan ku ishaaray albaabkii jannada iyo udgonow rasuulkiyo ilaahay agtiisii cardo eri go'an aygaga dhaqaaqine eri go'an aygaga dhaqaaqine eri go'an aygaga dhaqaaqine eri go'an aygaga dhaqaaqine abaldhigato dumarkana caadigo ugu wore abaldhigato dumarkana caadigo ugu wore
eer go-aan baa laleeyahay kale wadraa meesha ka dhacay waayahay qalabka ayaabaa si gaara runtii aad moodaa inuu ii saameeyey xamdaaye kasakow codka iyo ereyada macaanu finaanka ku luqaynayo haddana codkii yani qalabkii miisiga oo dhan lagu garaaciyey aad iyo aad ayaan mid meesha- meesha ka maqnayn ha
waa tahay in inta badan fanaaniintii hore Mhm.
waxay nasiib u lahaayeenaanba intaas ah in qalab dhammaystiran ay helaan ay helaan Mm.
kana soo wada kasii darnaan doona waa tahay orkesterka iyo waa ma- war- waa warqad dal marisa aad iyo aad Haye.
warqadtan iyada roosa gacanteeda markaan ku jirta daacadu waxaa layn leeyahay barnaamijkii maqashii daadiyaashooda ayaan salaamayna oo kale ah xamdi cabdulaahi xuseen iyo cabdisalaam cali mataan daacad ay yidhaahdeen waa idinka qaaday inkastoo aad ilowdeen farsamo yaqaanka waa qays cali shiree waxaa diray ay yidhaahdeen asxaab dhowr ah oo la kala yidhaahdo bilaa cali jaamac iyo farxiyo maxamuud yuusuf iyo injineer maxamed nuur xasan iyo cabdiqaadir nidaamiye ismaaciil axmed maxamed iyo guuleed aadan muuse iyo ayaan cabdulaahi raage dhammaan asxaabtani waxay aroos tahniyad farxad leh la qaybsanayaan ay yidhahdeen fu'aad maxamuud cali iyo faa'iise cali axmed oo arooskooda muqdisho ka dhacay gaar ahaan degmada wadajir taariikhdu markay ahayd saddexda bisha sagaalaad laba kun toban iyo sideeda maalin isniin ah
inta ay niyaddeedu la wadaagtay baan doonaya inaan qof qalbigiisa inaan la wadaagay heeska iminka aan soo wado in runtii waxaa la yidhahaa ma ii baaqday waa taa ma ii baaqday ayaa marka waxay bixinaysaa in ujeedooyin kala duwan si wanaagsan ma jeceyl baad igu baaqday manaceyb baad igu nacayb baad baax- igu baaqday aad iyo aad marka waa dhanka jacaylka dardaaro baad igu Ay- ayaad igu baaqday ha. marka xamdeedkani waa waa kii jacaylka ha si jaceylka la Een, isugu baaqaya muusiga qaybihiisa oo dhan Mm, ayaa wada dhamaystiran heeskaas Waa- inkastoo aan aad runtii in ugu jeclahay fiisa armoonaha ku jira yani bixinaya shanqaraha iyo codadka kala duwan maxamed aadan dacri mahadi ka gaadhees abwaankii weynaa ayaa iska leh miraha iyo miisiga isaga ayaana waxa uu la qaadayaa gabadhii aadka caanka u ahayd ee sucaad sheekh maxamed hudoon hiba nuura Hiba Nuura.
kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo lixdankii ha ayaa la yidhi kaalaya aad iyo aad
baahida kalgacalka beryahayga goyso anna barashadaadii bidhaan aragga goodnimo bala uma dhaafine waxaad tahay bogayni beerkiyo wadnaha nacabuga baqaaye waxaad tahay bogayni beerkii hodna nacabuga baqaay
ma og tahay badiya webi adigoon dabaal baran lamaba
sida kalgacalkuna taasay la baabta dadka laguma beere may baaqday sida meel badiyo xareeyo loo helay barwaaqo may baaqday sida meel badiyo xareeyo loo helay barwaaqo
maxaan kaaga bayda ama kaaga baaba sulayman baabadi maxaan kaaga bayda ama kaaga baaba sulayman baabadi inan yahay nin bayrlihi runta lama bareedho bogan waa dantiise aduba sida baan joog cawd eebsidan bannaanada keliday tabaaba waxaad tahay bogaydi beerkii oo dhanah waxaad tahay bogayge beerkii odna nacabuga baqaaye
inayahow basari iyo doqon baa nin beegsaday barxun kaga dhaqaaqde haka baqan badhaadhiyo midun baad ku soo bixi barashada khasarte may baaqday sida meel badiyo xareeriyo loo helay barwaaqo may baaqday sida meel badiyo xareeriyo loo helay barwaaqo
maxaan kaaga bayra ama kaaga baaba sawlayma kaabay maxaan kaaga bayra ama kaaga baaba sawlayma kaabay inayay bidhaaniyo dumarka xadiya xoog bilicbaadu sidataa bashaada ilaa qabo biiwaaye hawla waa laysbabaantaa waxaad tahay bogayge beerkii odna nacabuga baqaaye waxaad tahay bogayge beerkii odna nacabuga baqaaye way laba boglayniyo
bayra ama kaaga baara sulaymankoodii
waa tahay maxamed cali iyo sacad sheekh maxamed hudoon baa heeskaasi darindoorinayey toddobiyo lixdankiina waa loo qabtay si wanaagsan barnaamijka kala barkiisa ayaanu sii dhaafaynaa waa lixdii iyo afartan ama shantii iyo afartan haddii soo xamdaay soo daade waxba ku kaydsan kow iyo tobankii iyo afartan dadka qaarna sida u yaqaanin waasaa kolay arrimadeeda ayaan soo qabanayaa xasan diiriye faarax kun sagaal boqol lixdan iyo shantii koley allah waad igaaday xamdaay waad igaaday horta markaas sii quslaysa sii waxaysay ayaan ogaanaad uga maqan tahay aad iyo aad laakiin xalaal calayka maalintaada ku sugaysaa haye waa tahay adkayne anigu waan ilaalinaye aroorba siday ku toosan ayuunbay ugu ahaataa axdiga dumar baan adkayne anigu waan ilaalinaye aroorba siday ku toosan ayuunbay ugu ahaataa ifka intaan ku noolay kollay loobi maaye ifka intaan ku noolay kollay loobi maaye wadnahay ololayo ka adkaysana maaye wadnahay ololayo ka adkaysana maaye ilaahay arrinkiisa oo diina oomin karayno i arabnidayda way oo ah idoonta sidii ubax geed ku yaaliyo aroor waa soo iftiima ayaa egmadeeda ruuxa indhaha nuur uga siyaada sidii ubax geed ku yaaliyo aroor waa soo iftiima ayaa egmadeeda ruuxa indhaha nuur uga siyaada aroortii aan toosaba had baan ugu ducaysta aroortii aan toosaba had baan ugu ducaysta allahay iska daaye ammaantay u qaadanta allahay iska daaye ammaantay u qaadanta ilaahay arrinkiisa oo diina oo inharay midaydo waa idoonta asqoobayo aamusiido allaylehe waan ku ere abaalbaa layskaraye wanaageeni ilowde asqoobayo aamusiido allaylehe waan ku ere abalbalaystaraye wanaageni ilowde iibka nafsaadeego wuu yaari doonaa iibka nafsaadeego wuu yaari doonaa waayaan daraanti welitaana arkaay waayaan daraanti welitaana ilaahay arrinkiisa ina ooli karay aramidayda waa idoonta axdiga dumar baana adkayne anigu waan ilaalinaye aaroorba siday ku toosaan ayuunbay axdiga dumar baana adkayne anigu waan ilaalinaye aroorba siday ku toosaan ayuunbay u ahaataa iibka intaan ku noolay kollay loobi maaye iibka intaan ku noolay kollay loobi maaye wadnahay ololayo ka adkaysana waaye wadnahay ololayo ka adkaysana waaye ilaahay arrinkiisa keena oo nikaray
waa tahay kolley aramidayda ayayd kooxdii waa beri ayaa jeebinaysa ifka laguma waara gabagabad nasiib badan yeesha alla maxaa heeskan imka qaadanayo aad iyo aad oon jeclahay inaan ku sagootiyo saaxiibadayda hawadayga igala socda si wanaagsan inta ay saameynta ku yeelantona waxaan leeyahay Mhm.
sidan dulqaad ugu yeeshay jacaylka dulqaad ugu yeeshay aad iyo waa tahay lix iyo lixdankii gobaad cumar ruule cali cumar mahdi umraha iyo miyiisiga iyo dhammaan waxoo dhan iskale si wanaagsan ayaan kusoo gabagabaynaynaa hadduu hadduu ay ay baraalig barhaale ka noqdo intaan jimcaha soo socda aynu mar kale dib hooda kulmi doono qays cali shiro iyo xamdaa cabdilaahi iyo cabdisalaam macalin wataan daacad dhammaanta waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
iyaday dadku wada gam'een waxaan saqda dhexe u gudayaa gowraa uga heesayaa iyaday dadku wada gam'een waxaan saqda dhexe u gudayaa gowraa uga heesayaa habeenka labaadiisa gelin waxaan kuugu gabiyayaa inaan gacankaa hele habeenka labaadiisa gelin waxaan kuugu gabiyayaa inaan gacankaa hele gubaaday talo aad goysaa go'aankeedii ahaa ha guuro ha sii galbado gubaaday talo aad goysaa go'aankeedii ahaa ha guuro ha sii galbado waxaan gabal dhacayo waa amase gudcur iyo caddaba buuraa uga soo gudba waxaan gabal dhacayo waa amase gudcur iyo caddaba bura uga soo gudba gabdhihii iila kaasina waxaan uga gaabsadeen weliba gudubtowga galay gabdhihii iila kaasina waxaan uga gaabsadeen weliba gudubtowga galay inaan garabka helood go'doome isoo dhowayso gantaalaha iga jarta inaan garabka helood go'doome isoo dhowayso gantaalaha iga jarta gobaaday talo adgoysaa go'aankeedii ahaa haguuro hasii galbado gobaaday talo adgoysaa go'aankeedii ahaa haguuro hasii galbado waxaan galabtan isbaraniyo intaa garaashada u dhowraa jacaylkaagu ii kubaha waxaan galabtan isbaraniyo intaa garaashada u dhowraa jacaylkaagu ii kubaha waxaan nafsi uga gabbanayaa u diidaa inuu i gaadhoon welibaa uga gaabsadaa waxaan nafsi uga gabbanayaa u diidaa inuu i gaadhoon weliba uga gaabsadaa inuu kuu soo gurguurto weliba gooni ku abaaro godweyn kugu aburaa inuu kuu soo gurguurto weliba gooni ku abaaro godweyn kugu aburaa gobaaday talo ad goysaa go'aankeedii ahaa haguuro hasii galbado gobaaday talo ad goysaa go'aankeedii ahaa haguuro hasii galbado haguuro